بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعalى bab ma jaءa fi الmرأة إda اstkrihat عlى الزina baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lmar'ati haweeneyda xaalkeeda idastukrihat haddii la qasbo cala zinaa zinada lagu dirqiyo oo lagu qasbo ma la xadayaa mise saas u baabeynaya ayb qaala xadahanaa caliy bnu xujirin wa huwa asacdiyu qaala ahbaranaa macmar bnu sulaymaan alraqiyu whuwa hiqaة faadil can اlxajaaj bni arطaah can cabdiljabaari bni waa'il bni xujirin can abiihi waa'il bni xujirin sanadka marka xajaajna waa ku jiraa sanadkan cabduljabaar can abiihina cabduljabaar lam yasmac min abiihi suu sheegi doono labadaas cilaa ku jirta qaala wuxuu yidhi istukrihat imra'atun haweeney ayaa la qasbay calaa cahdi rasuuli llahi sala ll ly slam waqtigii nebiga zinaa lagu qasbo waa la xoogay fadara'a canhaa rasuulu llahi sala ll ly slam nebiga waa ka leexiyey oo waa ka riixay alxadda xadka oo nebiga mownan xadin aweentaas wa aqaamahu wou ku oogay cala aladii asaabahaa kii qasbay oo asiibay walam yudkar annahu jacala lahaa mahran mana la sheegin inuu mahar u yeelay qaala hada xadiidun gariib walaysa isnaaduhu bimutasil meesha uunan mutasilka ka ahaynna waa cabduljabaar iyo waa'il qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada alwajhi qaala samictu muxamada waa bukhaari yaquulu isagoo dhahayo cabduljabaari bni waa'il bni xujirin lam yasmac cabduljabaari bnu waa'il bni xujirin lam yasmac min abiihi abihi kamaunan maqlin walaa adrakahu mana soo gaarin yuqaalu waxaa la leeyahay inahu wulida waa la dhalay bacda mowti abiihi aabihii marku dhintay kadib biashhurin bilo aabihii wuxuu dhintay isagoo caloosha ku jira waxba kama maqli kara ayb calqamatu bnu waa'ilka asaga la dhashay laakiin aabihii wou ka maqlay asaga ayb siduu keeni doono qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi camalku waa sidan xadiidkan uu tilmaamayo cinda ahli اlcilmi ahlucilmiga agtooda min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam iyo wagayrihim an laysa cala lmustakrahi kan qofka la dirqiyey korkiisa xaddun xad ma aha oo ikhtiyaarkii baa ka maqan qofkaas ayb wuxuuna yidhi alxaafid abu cumar yuusuf bnu cabdilbar laa khilaafa calimtuhu bayna culamaaءi الsalafi wاlkhalafi ana almukrahata cala الzina laa xadda calayha idaa saxa ikraahuha waاqtisaabuha ayb wuxuu leeyahay culimada khilaaf ma ogi buu leeyahay culamadii hore kuwii dambe haweeneyda la qasbo oo zinada lagu qasba xad korkeeda inuunan ahayn haddii ikraaheedu ansaxo oo sax uu yahay ayb iyo in la xoogay hadday dhab noqoto khilaaf ma ogi buu leeyahay weyneydaas inaan la xadaynin ayb macnahaasuu marka tilmaamay ayb weliba waxaa kaluu yidhi waalaslu اlmujtamacu calayhi ana dimaa ana اdimaءa almaxquunata almamnuuca minha bاlkitaabi wالsunnati laa ynbagii an turaaqa shayء minha walaa yustabaaxu ilaa biyaqiinin wاlyaqiinu shahaadaةu alqaaطicaةu aw اliqraaru اladii yuqiimu calayhi saaxibuhu fain lam yakun dalika fala an yukhطئa اlimaamu fi اlcafwi khayr lahu min an yukhطئa fi اlcuquubati ayb fإda صaxat التhmaة falaa xaraja عalayhi fi tacziiri الmutahami wa ta'diibihi bالsijni wagayrihi meeshaana marka wuxuu leeyahay dimaa'da iyo dhiigga qofka dhiigaga la ilaaliyey ee macsuumka ah waxay baaqi ku ahaanay asalkaas oo sidaasay macsuumo u noqonaysaa ilaa mar mana haboona in la daadiyo in la bannaystaa ma habboona ilaa yaqiin in lagu bannaysta maahan yaqiintuna waa markhaati oo shahaada qaatica ama iqraar labadaas waa haddii markhaatina aan loo haynin iqraarna aan la haynin iyadiina ay leedahay anu waa lee xooge meeshaas marka waxaa ka muuqana dhiiggaasi marka ama dimaadaasi maadaama dhiiggeeda biyaqiinin oo macsuum u ahaa waxa lagu bannaystaana waa inay yaqiin ahaato ayb markaasuu weliba wuxuu ku daray ninka imaamka ah ama qaadigu inuu gafo oo cafiska uu ku gafo ayaa ka khayr badan inuu cuquubada ku gafo intuu yidhaahdo qofkaani waa isqarqarinaysaa ha la dilo ee hadhow waa la gefay la dhaho iyo in la yidhaahdo iyadoo in la dilo ay ahayd baaba la gefay markaasaan la dilin cafiska tan lagu gafaa fiican oo qofkaani hadda marka lama soo nooleyn karo haddii inta la dilo waa lagu qaldamay la yidhaha lama soo nooleyn karo laakiin isagoo dilka mudnaa haddii shaki darteed layskaga daayo taasaa roon haddii la gafayo macnahaasuu sheegay fala an yukhdi'a alimaamu fi lcafwi khayrun lahu min an yukhdi'a fi lcuquuba ayb laakiin hadday tuhumo meeshii taallo heer aynana gaarin markhaati iyo iqraar xaakimku waa u bannaan tahay inuu ama xabiso tacsiir yar inuu ku sameeyo laakiin in xad uu gaarsiiyo maya ayb macnahaasuu istidkaarka ibnu ibnu cabdilbar uu ku ishaaray waana markaa aad qaacido aada muhim u ah qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya qala xadaanaa moxamed bnu yuusuf can israa'iila qaala xadaanaa simaaku bnu xarbin can calqamata bni waa'il alkindiy waa kan marka calqamaha can abiihi ana imra'atan haweeney kharajat calaa cahdi nabiy sal ll ly slam waqtigii nebigay soo baxday turiidu salaata iyadoo salaad rabto fatalaqaaha rajulu nin ayaa ka hortegay fatajallalahaa waa isku duubay ayb faqadaa xaajatahu maryaheedii waxeediibuu intuu iskuula duubay ayuu xaajadiisii minha xaggeeda ka gutay fasaaxad way qaylisay fandalaqa waa cararay waa tegey wamara calayhaa rajulu nin ayaa soo maray faqaalat waxay tihi ina daka rajula ninkaas facala bi kada wakada waxay waxaabuu igu sameeyey wamarat bicisaabati min almuhaajiriin jamaaca muhaajiriintii ka mida ayay soo martay faqaalat waxay tihi ina daka rajula ninkaas facala bi kada wakada waxay waxaasuu igu sameeyey faindalaquu way tageen faahaduu rajula ninkii bay soo qabteen aladii danad ay u malaysay annahu waqaca calayha inuu ku dhacay faatowhaa way keeneen faqaalat waxay tihi nacam huwa haada haah bay tihi waa isaga ninkani faatow bihi rasuula llahi sal l slam nebigay ula imaadeen falamaa amara bihi markuu nebigu amray liyurjama si loo rajmiyo qaama saaxibuhaa ninkii baa istaagay aladii waqaca calayha kani ma ahayn marka kii falka xun sameeyey ayaa soo kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ana saaxibuhaa anaa sameeyey yidhi dembigaas ninkaan ma samaynin rasuul allah waxaa dareemi markaa qofku de shaydaanku iyo waxbuu ku qaadi karaa macsi iyo shahwo iyo waxbaa laga yaabaa marka shaydaanku xumaan inuu ku xambaaro haddana iimaankii oo dhan ma wada maqna oo ninkaasi hadda ninkan in la masabito oo la dilo ficil asaga uu sameeyey waa la weynaatay markaasuu yihi rasuul allah asaga ma samaynin anaa sameeyey isaga laftiisa iimaan ku jira unbau saas u yeelayaa ayb meeshaa marka waxay ku tuseen macaasidu iimaankaoo dhan ma qaadayso ayb qofkan macsi haddii uu ku jiro iimaan unbaa baaqi u ah waxbaa baaqi u ah ayb oo aslul iimaankii baa u baaqi ah ayb faqaala lahaa wuxuu ku yidhi marka idhabii tag faqad gafara allaahu laka ilaahay waa kuu dhaafay adigee waqaala naagtii buu ku yidhi waqaala lirajuli ninkiina wuxuu ku yidhi qowlan xasanan war wanaagsan kii lasoo qabtay waayo ee markii hore lagu tuhmay inuu isagu yahay ahay ahaa kaana war fiican buu ku yidhi waqaala lirajuli aladii waqaca calayha kii ku dhacay oo waxaan sameeyeyna ee wuxuu ku yidhi urjumuuhu ninkan rajmiya wa qaala wuxuu yidhi laqad taaba ninkani wuu towbad keenay towbatan towbo low taabahaa ahlulmadiinati reer madiina hadday towbad keeni lahaayeen laqubila minhum laga aqbali lahaa ee ninkan la rajminaa laftirkiisa waa toobad keene towba haddii reer madiine ay toobad keenaan anfici lahayd ayuu toobad keenay ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariibu صaxiix wacalqamatu bnu waa'il bni xujrin samica min abiihi wahuwa aabbihi wuu ka maqlay wahuwa akbaru min cabdiljabaar bni waa'il cabdiljabaarkii aan soo marnay isagaa ka weyn kan wacabduljabaar bni waa'il lam yasmac min abiihi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka haddii iyada la qasbo oo xoog la xoogo inaan la xadaynin leanna haweeneyda nebiga idhabii faqad gafara allaahu laki buu ku yidhi ma xadin iyada ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ninka wax xoogay isaga waa la xadah leanna isaga waa u qasday lama qasbin isaga ayb qaala baabu maa jaءa fi man yaqacu calى اlbahiimati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fii man yaqacu qofka ku dhacaya cala اlbahiimati qaala xadaanaa moxamed bnu camrin الsawaaqu wahuwa اlbalkiyu saduuqun bukhaari iyo tirmidi baa u wariyeen qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bni muxamed wahuwa اdaraawardiy can camri bni abi camrin camru bnu abi camr abu cuثmaan almadani ibnu xajar wuxuu yihi hiqatun rubama akhda rawaa lahu asxaabu اlkutub sita laakiin ibnu maciin waxa uu yidhi laysa bilqawiyi nasaa-ina sidoo kale laysa bilqawiyi buu yidhi riwaayo kale ibnu maciin laysa bixujatin buu yidhi marka ninkan xoogaa isaga tafarudkiisa lama aqbali karo wuxuu isaga uu la goonin noqdo ma la aqbalayo can cikrimata weliba bukhaarina wuxuu tilmaamay riwaayatu camri bni abi camrin can cikrimata wuxuu sheegay marka in ay wax ku jiraan laba cillo isaga laftiisa waa cillo cillada kale waxay tahay cikrima markuu ka warinayana bukhaari waxbuu ka sheegay riwaayadanna waa riwaayatuhu can cikrima can ibni caba an cikrimata can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man wajadtumuuhu qofkaad aragtaan waqaca calaa bahiimatin inuu ku dhacay bahiima xoolo faqtuluuhu dila waqtuluu lbahiimata xoolahana dila isaga haddii la dilo waa la gartay xoolihii marka maxaa loo dilayaa waxay leeyihiin marka xoolo markaa lagu dhacay oo fartu dadka ay ku fiiqayaan marka inay dadkii dhex joogto ma wanaagsana ayb qaala faqiila libni cabaas baa waxaa lagu yidhi maa sha'nu lbahiimati bahiimada maxay bi'isay iyada faqaala wuxuu yidhi maa samictu min rasuuli illahi sal ll ly slama fii dalika shay-an arrintaa nebiga waxba kagama aanan maqlin walaakin araa anuu waxaan malaynayaa rasuula allahi sal ly slam nebiga kariha inuu nacay an yu'kala min laxmihaa hilibkeeda in la cuno ow yuntafaca biha ama lagu intifaacsado waqad cumila biha dalika alcamal iyadoo camalkaa lagu sameeyey ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jiro ninkaa camri bni abi camrin ayaa ku jira can cikrima haddana laakiin ibnu alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay uu yidhi hada xadiidu laa nacrifuhu ila min xadiidi camri bni abi camrin can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiyi sal l slam sidaasuu yidhi xadiidkii cikrima unbaa ka warinayuu yidhi cikrima laakiin ibnu maajah baa wariyey xadiidkan oo kale iyadoo ay tahay weliba min xadiidi daawuuda bni lxuseyn can cikrima marka daawuudkaasaa mutaabaceeyey laakiin sanadkaasi oo ibnu maajah nin daciifana waa ku jira ibraahim ibnu ismaaciil ee daawuud laftiisa can cikrima fiihi manaakiir waxbaa ku jira manaakiir ayuu wariyaa ayb bayhaqi haddana xadiidka waa wariyey min طariiqi اlxaakim can cabaad bni mansuur can cikrima mutaabaca saddexaad waa iyadana cabaad bnu mansuur can cikrima iyadana marka laysu geegeeyey marka asal waay xadiidku asal oo yeelana marka ayb bayhaqi fi sunan اlkabiir wuxuu yidhi xadiidkan markuu wariyey qad rawaynaahu min awjuhin can cikrimata walaa araa camra bna abi camrin ma arka buu yihi cmr bn abi camrin yaqsuru can caasim bni bahdala fi lxifdi caasim inuu ka hooseynayo xagga xifdiga kayfa waqad taabacahu calaa riwaayatihi jamaacatun hadday jamaaco mutaabacaysa ka warran buu yihi marka ayb wcikrimatu cinda akar اla'imati min ahiqaati alahbaat wallahu aclam sidaasuu yihi nacam alimaamu اlbagawi isaga wuxuu yidhi ama ityaanu اlbahiimati xoolaha oo loo tago faاlxadiidu fiihi laa yucrafu ila min xadiidi camr bni abi camrin can cikrima xadiidkan unbaa laga hayaa ayb waqad rawaa sufyaan الthawriyu can caasimi can abi razin can bni cabaas anahu qaal waa mawquuf man ataa bahiimatan falaa xadda calayhi ibnu cabaas markii la su-aalay wuxuu yihi qofkii bahiimo u tago xad male korkiisa tacsiir buu leeyahay laakiin xad maya ayb wahada asaxu imaam lbaqawi marka wuxuu yihi kana asaxsan xadiidka camr bni abi camrin iyo kan kana asaxsan buu yihi ayb markaasuu camr bni abi camrin iyo ka hadhadlay marka ayb oo wuxuu yihi waqaala moxamed bn ismaaciil camru saduuq walakin rawaa can cikrimata manaakiir ayb ayb marka markaasuu haddana diraayada xadiidkau galo wuxuu yidhi akharu ahli اlcilmi waxay ku tageen ilaa anahu yucazir culamada waxay u badanyay ninku hadduu xoolo u tago in la tacziiro laakiin xad male isaga wahada adharu qowlay shaaficiyi imaamu shaafici labadiisa qowlkan xooga badanna kan waayo in la tacsiiro waalqowlu alaakhar qowlka kale shaafici waxay tahay annahu zanaa ninkaani waa nin zinaystaa laga soo qaadayaa yurjamu waa la rajminaa in kaana muxsanan wain lam yakun muxsanan yujladu mi-a haddii kalena boqol baa lagu dhufanayaa hadduusan muxsan ahayn qowlka kale saasuu dhahayaa qowl saddexaad baa jiro isagu dhahayo sidaas si ka duwan sheegaayo isagana ayb aqwaal kaloo fara badan waa la jaldi unbaa lagu dhufanayaa iyo boqol karbaash si kastoo ahaada iyo adoo aqwaal kalaa jiraan qowlka culimada ay u badan yihiin marka waxay tahay ninkaasi xad gooni a ma laha boqol jeedal ama rajmi ma laha ee dilna ma laha waxa uu leeyahay marka waa tacsiir ama waa la xabisayaa ama dhowr karbaash baa lagu dhufanayaa adii xad la gaarsiin maayo ilaa afartan wax ka yar unbaa la garaacayaa waa la xabisayaa wahaakada adharu qowlay shaaficiyi saas waa haddii la dhaho axaadiidtan xoogaa wej bay yeelan karaan oo marka laysu geegeeyo unbaa xasan iyo noqon karana haddee hala dilaaba axaadiidtanu ay dhahayaan iyaga dilku laakiin haddii de laga fursan karo ama uunan aad u caddayn naskiisu waxaad moodaa tacsiirtu inay roon tahay ayb qaala warawaa sufyaanu اthawriyu can caasimi can abi rasin can ibni cabaasin annahu qaal man ataa bahiimatan qofkii u yimaada falaa xadda calayhi xad korkiisa maaha falaa xadda caleyhi xad waxaa laga wadaa cuquubo go-an male waayo laakiin tacsiirow leeyahy qaala xadaanaa bidalika moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan اthawriy wa hada asaxu min alxadiidi اlأwl tirmidina wuxuu yidhi kan ayaa ka asaxnimo badan xadiidkii hore waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi camalkuna waa sidan inaan xad ouna lahayn ee la tacsiirayo ahlucilmiga agtooda wahuwa qowlu axmeda wa isxaaq ayb waana qowlka de shaaficina adharu aqwaalihi ah ayb waana da dad iska xanuunsanayo dadka lagama weynayo waxaasoo kale marka shahwadooda ku guto kuwa cunug yaroo aan sanad gaarin u tegaayoad arke kuwa yacnii xayawaanka u tegaayo kuwa jinsigoodii u tegayo jinsi lamida iyaga u tegayo waa dad marka xanuun ou haayo oo xanuunsanayo nafsiyanay u jiran yihiin diin male waxaasoo dhanna de iimaan darridaa keenaysa diin male ee qofkii marka shahwaduna sideeda meelay kusoo dhammaato male qofka hadda waxbuu raadina haddii uu shahwadiisaas helo ayaan ou haysto haddana mid kalou raboona shaydaankuna hadduu ku ciyaaro marka idaa laciba bihi shaydaanna hadda qofka waa u dhammaatay wax allaale saqajaannimo kastuu samayna ayb adduunyadii marka hadda waxaa la yaab le marka saqajaannimadaas un inay hor socoto hadda adduunyadii nacam ayb oo dadkiina lagu qasbayo xataa nacam xataa aysan xornimadoodii xataa ma loo dhaafayo ninkii yidhaha war anu waxaan ma rabi waa inaa rabootaa baa la leeyahay nacam eyna marka qiyam aaway xornimo aaway marka nacam xornimadii aaway marka nacam ayb aakhiri zamankaa iska dhow ama waa lagu dhex jiraa waqtigii baطin اlardi khayru min daahirihi yaa yaa socdo dhulka hoostiisu markuu ka khayr badnaayo korkiisa weeyaan ayb wixii hadday gacan u galaan dad aan allana ka cabsanaynin diinna aan lahayn isagu markii uu maamulkii qabto ama uu taladii gacan ku qabto maxaa hagaagi kara marka allah mustacaan qaala baabu maa jaءa fi xaddi luuطiyi qofka luuطiga xadkiisa wixii ku yimid qaala xadaanaa moxamed bnu camrin isawaaqu marka luuطi waxaa loo leeyahay nisbatan ilaa qowmi luuط waayo emaa nabiy llaahi luuط isaga hadday wax laga sheegayo iyo ma waa nisbatan ilaa qowmi luuط ayb qaala xadaanaa moxamed bnu camrin isawaaq qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bni moxamed can camr bni abi camrin can cikrimata can ibni cabaas waa sanadkii hadda huwa huwa qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man wajadtumuuhu qofkaad aragtaan yacmalu camala qowmi luuطin qowmu luuط camalkooda isagoo samaynayo faqtulu lfaacila kan samaynaya dila walmafcuula bihi kan lagu samaynayana dila ayb sidaasuu yidhi ayb xadiidkan isagana dacfi baa ku jiro camr bnu abi camrin can cikrima waa isaga laftiisa qال وفي الbاb عن jابir وأbي هurيرة وإنma يcرف hda الxadيiث xadiidkan waxaa lagu yaqaanaa عن بن عabاas عن النبي صلى اه عليه وسلم min hda الوجه wkan wkan yعni snadkan ayaa iبن cabaas looga werina وrawى محمد بن إسحاaq hda الxadيiث عن cمر بن أbي cمr faqاala wuxuu yihi malcuun man cmla cmلa qوmi luuط isaga dili ima sheegin waa lacnadan yahay waa ku la lacnaday camalu qowmilid qowmuluud qofkii sameeya walam yadkur fiihi اlqatla dilna ma sheegin wadakara fiihi wuxuu ku sheegay malcuunu man ataa bahiimatan waa mid naxariistii alle laga fogeeyey qofka xoolo u tago waayahay qaala waqad ruwiya hada اlxadiidu can caasim bni cumar can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayra awel waxuu ahaa min xadiidi ibni cabaas hadda waa min xadiidi abi hurayra can الnabiy sal ll ly slama qaal uqtlu اlfaacila wاlmafcuula bih qaala hada xadiidu fii isnaadihi maqaalun ayaa ku sugan walaa naclamu axada ma ogin rawaahu can suhaylin can suhayl bni abi saalix ka wariyey hayra caasim bni cumar alcumariy aan ahayn wcaasimu bnu cumar yudacafu fi lxadiidi min qibali xifdihi ninkaana xagga xifdigiisaa laga daciifiya diraayada marka masalada fiqigeeda saawa xadiidka waxbaa ku jira dacfi baa ku sugan qaala wاkhtalafa ahlu اlcilmi fii xaddi luuطiyi way isku khilaafeen fara'aa bacduhum qaarkood waxay arkeen ana calayhi rajma dhagax in lagu dilayo rajmu inuu leeyahay axsana ow lam yuxsin nikaaxa soo maro ama yownan soo marin wahada qowlu maalikin washaaficiyi waaxmeda waisxaaq waana qowlka maalig iyo shaafici axmed iyo isxaaq ay ku tageen ayb marka qowlkan shaafici labadiisa qowl mid ka mida waa kan wa adharu qowleyhi laakiin labada qowl kan xooga badan ana xaddahu xaddu zina shaafici wuxuu le xadkiisu waa zino un hadduu muxsan yahayna waa la waa rajmi haddii uu doob yahayna boqol karbaash adharu qowley ashaafici sidaas weeyaan baqawi sida uu yihi sharxu sunnaha ayb waqaala qaala waqaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen min fuqahaaءi الtaabiciin minhum alxasan اlbصriy waibraahimu الnakhaciy wacaطaaءu bnu abi rabaax wagayruhum qaaluu waxay yidhaahdeen xaddu luuطiyi xaddu zaani qof zinaystay xadkiisa waa whuwa qowl thawriy waahli اlkuufa weyaan aqwaasha marka aimada sidaana isu khilkhilaaf isugu khilkhilaafsan yihiin waxaad moodaa marka lama dilaayo wax dhahaya hadda maanan soo marin xadkiisa sharciga ah ayb dadkii hadda marka dhinacna shaydaanku xornimadu uga fasaadinaa dhan dhinac kalena xishmad darrada iyo xishood darrida iyo qaab darrada iyadu xornimada boosay ku leedahay hagaagga iyo xishoodkuna xornimada booskuma laha waa marka hal shay oo sidii la rabo loo dhigaayo way adba waa ujeedaan ayb qof wax iska saqajaannimo ah markay jiraanna xornimadii ah la leeyahay qof xornimadiisa in laga qaada maaha marka islaax iyo wanaag iyo uu jirana xornimadu ciriiriyay geleen waa xornimo shaydaan waay marka xataa xornimo caqli ku socota maaha xornimo wareersan waay qofkii marka dulqaad iyo wax lamida la leeyahay qofkan waxuu rabau dooranaa waa inaa u dulqaadato adiga dulqaad la-aanta adiga maxaa maxaa kuu dhigayaa lagu leeyahay warkii un qowmu luud waxay dhihi jireen inahum unaasun yatadaharuun waxa ma dhaanta taas ayb qala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa alwaasitiyu abu khaalid qala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiy can alqasim bn cabdilwaxid almakiy wahuwa maqbul rawaa lahu lbuhaariyu fi ladab اlmufrad wtirmidiy wاnnasaa-iy wbnu maaja can cabdillaahi bni moxamed bni caqiil ninkan qaasimka maqbuula la yihi mutaabacu u baahan yahay cinda bni xajar bacd aimana majhuul buu agtooda ka yahay ayb can cabdillaahi bni moxamed bni caqiil cabdullahi bni moxamed bni caqiil soo ahaa isaga waa laysku khilaafsan yahay awalka kitaabkan kusoo marnay bukhaari muxuu leeyahay hal qof hal qof a muqaarib lxadiid ahy sax khulaasat lqowl waa xasan lxadiid ayb أنه سمع جابرا يقول قال رsuل اللhi صلى اه علي sلم إنa أخوف ma أخاaف عlى أمتيi waxaa loogu cabsi badanya umadeyda uga cabsanayaa cmل qومi luud weeyaan qowم luud cmlkooda waay qال hذا xadيiث xسن غريب إنma نعرفه من hذا الوجه عن cبدالله بن محمد بن عقيل بن أbي طالب عن جابر qaala baabu maa jaءa fi lmurtadi qofka murtadkaa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ayb diinta islaamku ikhtiyaar u galay ikhtiyaarkiisa u galay dabadeedna waa ka baxay ayb wuu ka ridoobay waxaa diinta looga ridoobaana waxay noqon karaan ictiqaad waxay noqon karaan ficil waxay noqon karaan qowl intaba waa noqdaan aduu wuxuu la yimid shay diinta ka saaro ayuu la yimid ama ictiqaad ha ahaado ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo ayb see noqonaa marka qofka xadkiisu waa maxay qala xadaanaa axmed bnu cabdata الdabiyu qala xadaanaa cabdulwahaab aلthaqafiyu qala xadaanaa ayubu can cikrimata ana caliya xaraqa qowma cali qole ayuu gubay irtaduu can اlislaam islaamkii ka ridoobay fabalaga dalika bna cabaas arrintaa ibnu cabaasay gaartay faqaala wuxuu yidhi low kuntu ana anigu haddii aan ahaan lahaa laqataltuhum waan dili lahaa iyaga biqowli rasuulillahi sal ll ly slam ana ku dili lahaa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam man badala diinahu faqtuluuh nebigu wuxuu yidhi ninkii diinkiisa bedelo dila yacnii wuxuu leey anuu ma ma gubeen laakiin waa dili lahaa cali iyo ibnu cabaas hal waa isku waafaqeen marka in la dilo waa la isku waafaqsan yahay lakiin waxay isku diidan yihiin waxay tahay waa la cali waa gubay ibnu cabaasna ma la gubay ayuu leeyahay si kale in loo dilo ayb xadiidkanuuna keena waana xadiid saxiixo bukhaari uu warinayo walam akun ma aanan ahayn aniga liuxariqahum mid gubo lianna rasuula allahi sal ly slama qaal nabigu wuxuu yihi laa tucadibuu bicadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa ha ku cadaabinina wax fabalaga dalika caliyan arrintaa cali bay gaartay faqaala wuxuu yidhi cali sadaqa ibnu cabaas ibnu cabaas ruun buu sheegay ayb qofka markaa gubid ilaahay unbaa wax ku cadaabay hadduu isaga wax gubo waa loo qisaasi karaa qisaas ahaan gubid waa loo samayn karaa ayb inkastoo culimada qaar ay leeyihiin iyada lafteeda in inta dab loo shido saas loogu cadaabo xataa hadduu asagu dab wax ku gubay waa seef ama wax lamida in lagu sameeyo lianna nahyigan ayaa yaalla oo soo arooray haddana marka qisaastu qaarna waxay leeyihin waa keeni kartaa ayb gubidda marka la sheegaya waa markuu wax gubo ilaa hadduu xabad wax ku dilo ama uu wax ku dilo qori uu wax ku dilo ama madfac wax ku dilo de qori iyo xabad iyo madfacun baa lagu dila ee dab in la shido lagu lagu tuura maaha tanba dab waayo tanna dab waayo in la yidhaah adiga maxaa u diidaya siduu wax u dilay inaa u dishid siduu wax u dilay baaba aad yaa yaa loo dili karaa sidaasna aan ahayn markaas ayb xadiidka waxaa laga qaadanaa marka qofka murtadka xukunkiisu inuu yahay in la dilo riddadu laakiin waxay u baahan tahay inay sugnaato see ku sugnaanay marka iqraar qofka inuu qiran yahay ama markaati iyadu waxba kama duwano xuduuddan kale kama duwano zinaan ka soo hadlaynay qaci sariqan ka hada ayaan ka hadalnay qadafaa laga hadlay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin soomaa markaati qofna dembi lama saari karo ilaa inuu isaga qirto maxkamad marka inta la keeno ama laba markhaati ah maxkamadda hor timaado ninkan waa saasuu yidhi la yidhaahdo markaas ay sugnaato iyay sugnaaneen marka hadduu waalan yahay ilmo yaryar haddii uu yahay haddii la qasbay iyaduna waxaasoo dhan riddadoodu ma ansaxayso kuwaas ayib sugnaanshuhu marka wuxuu u baahan yahay qofka isaga un inuu iska suga maahane qofkan marka xukunka ilaahay inta la hor keeno ama qaadi la hor keenaba qaadigii marka sifadii wax ku sugnaan jireen ay uga sugnaato markaas kadibna markaas qaadiga u dilkiisa xukumo ayib xadiidkan hadda ma sheegin istitaaba ninkii diinkiisa bedelo hala dilaa layidhi istitaabadu say noqonaya marka ha laga towbad dalbo xadiidkan ma sheegayo laakiin bacdi saxaaba iyo aahaarta qaar ayay ku jiraan istitaaba in la sameynayo towbad dalab oo ninkii in la le war diinkii kusoo laabo saddex beri qaar baa dhaho qaar ilaa bil gaarsiiyana waa jiraan ka xabsi lagu xiro maalin walba rooti la siiyo yaa laleeyahy war soo laabo war soo laabo war soo laabo ayb meeshaas marka shaaficiyada madhabta aimada ama jumhuurku waxay u badan yihiin sideedaba yacnii riddo kastaa noocay doontaba ha ahaatee istitaabo iyo towbadalab waa u baahan tahay bacdi alaimana waxay taxqiijiyeen ridoo riddada qaarkeed inaynan u baahnayn tooba in la weydiiyo qofka ibnu taymiyana aada u arrintaas uga hadlaa fi saarim ilmasluul kitaabkaasu aada uga hadlaa wuxuuna yidhaahdaa isaga riddada laba u kala saaraa mujarada inay tahay can iliidaa iyo maqruunatun biliidaa ninkaani diinkii waa ka baxay dhib kalaa u weheliyo marka dhib kalaa u weheliyo afkii ayuu diinta ka caynayaa rasuulkii buu caynayaa qur-aankii buu wax ka sheegayaa dhib ayuu wadaa marka dad muslimiinuu dilayaa mar walba oo dhibaataynaya diinkii ka fidnaynaya kaas marka diinka bixiisu waxaas ay ula socdaan isaga la weydiin maayo wax towbaan wuxuuna deliishaday ibnu taymiya qoladii nimankii curaniyiinta ee nebigu uu yidhi magaalada bannaankeeda inta loo diray halihii geela kaadida geela caanihiisa iyo kaadidiisa siday u cabbayeen markay caafimaadeen ayay raacigiina dileen xoolihiina qaateen diintiina ka baxeen saddexdaasoo xadiidka isugu dareen islaamkiina waa ka baxeen xoolihii waa qaateen raacigiina waa dileen rasuulka nimankaa waa la soo qabtay nebiga markii loo keenay waa laayay waa dilay towbad keena iyo istitaaba iyo lama su-aalin meeshaas marka ibnu taymiya meelahaasuu ka qabanaa marka waana sidaas marka uu warkaas sidaa uu tilmaamayana baciid maaha marka nusuusta loo fiiriyo ayb haddii laakiin wax iidaa iyo aanu la soconin marka adde in tooba la weydiiyo waa daruuri ayb waxaa kaloo xadiidka ku jira man ayaa la yidhi man waa min siiq alcumuum weliba waa mushtarag rag iyo dumarba labadaba mushtaragay ku yihiin meeshaa marka waxaa laga qaatay qofkii diinkiisa bedela dila nin iyo naag wuxuu doona ha ahaado wacalaa hada jaraa calayhi aljumhuur culimada badankoodna sidaasay ku tageen abuu xaniifa isaga wuxuu yidhi maya naag hadday tahay ma la dilaayo wuxuuna qabsaday xadiidkii ahaa nebiga wuxuu soo maray naag ixdaa ghasawaatihi dagaaladiisii dagaal ka mid a ayuu arkay naag dhulka taaloo la dilay markaasuu wuxuu yidhi maa kaanat hadihi lituqaatil war middan maxaa loo dilay maba dagaalamaynin naage marka wuxuu leeyahay dagaalka iyo jihaadka marka lagu jira naagaha in la dila maadaama la reebay tanna waa la mid uu leeyahay laakiin dee kufri asli iyo mid daari oo iskaga qiyaas qaadana isagana riddadu waa kufri daari ah waay midkaana waa kufri asli ah wax badan bayna ku kala duwan yihiin gaalka gaalnimadiisu asalka tahay wax badan oo loo ogol yahay baan kan loo ogolayn ninkan diinka ka baxay wax milkiyad looma sugaayo milkiyad ma leh nikaax u xirmaayo ma leh cid dhexlaysaa ma leh gaalka asligaa waxaas o dhan ma qabo shaanigiisu marka qiyaastaasi marka ma leh walam akun ayb mana ounan ahayn walam akun liuxariqahum haman badala diinahu faqtuluuhu ayaa nebigu yidhi buu yidhi walam akun anigu maanan ahaadeen liuxariqahum inaan gubayo ma gubayn lianna rasuula اllahi sal l slama qaal laa tucadibuu bicadaabi illahi fabalaga dalika caliya faqala sadaqa bnu cabaas qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sidan weeyaan fi lmurtadi waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fi lmarأati haweeneyda ida irtadat can اlislaam hadday islaamka ka baxdo faqala طaa'ifat min ahli اlcilmi tuqtalu waa la dilaya wahuwa qowlu lwsaaciyi وaxmeda waisxaaq waqaala طaa'ifatu minhum tuxbasu waa la xabisayaa walaa tuqtal wahuwa qowlu sufyaan aلthawriy wagayrihi min ahli اlkuufa waa abu xaniifa qaala baabu maa jaءa fi man shahara الsilaaxa baabu bayaani maakii caddayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid fii man shahara qofkii bannaanka ula soo baxo asilaaxa hubka ninkii hub la soo baxo ummadda muslimkaa u qaato xaalkiisu see noqona ayb oo ummaddan faajir iyo taqi midna aan dhaafaynin qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa maxamed bnu اlcalaa wa abu saa'ib wahuwa salm bnu junaadat alkuufiy hiqat rubamaa khaalaf qaala xadaanaa abu usaama can burayd bni cabdillaahi bni abi burdata can jadihi abi burda can abi muusa can الnabiy sal l slama qaal man xamala calayna silaaxa hubka qofkii noo qaato falaysa mina anaga naga mid ma aha ninkii hub noo qaato annaga muslimiinta naga mid ma aha markaa qofka muslimkaa inuu in hub loo qaato lagu argagax geliyo lagu cabsi geliyo ma aha qaala wafi lbaabi can ibni cumar wabni الzubayr waabi hurayrata wasalamata bni اlakwac qaala xadiidu abi muusa xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaa fii xaddi saaxiri saaxirka xadkiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qofka wax sixraa xadkiisa qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can ismaaciila bni muslim can ilxasan ismaaciil bni muslim almaki weeyaan waana soo maray waa daciif can ilxasan can jundub qaala qaala rasuulu llahi sal ll cl slama nebigu wuxuu yihi xaddu saaxiri saaxirka xadkiisa cuquubadiisa darbatun bisayf waa dhufasho seef lagu dhufto yani saaxir xadkiisa in la dilo wa sidaasuu leeyahy marka xadiidka nebigu uu kor yeelay marka qaala hada xadiidu laa nacrifuhu marfuuca ila min hada اlwajhi xadiidkan isagoo marfuuca ma naqaana buu yidhi ilaa wejkan un baan ku naqaan waismaaciil bnu muslimin اlmakiyu yudacafu fi اlxadiidi min qibali xifdihi ayb nin kaloo ku magacuu sheega marka waismaaciil bnu muslim alcabdiyu اlbasriyu qaala wakiicun huwa hiqat wayarwi can اlxasani ayضa asana xasanoo ka wariya marka labada ismaaciilba ismaaciil bnu muslim ismaaciil bnu muslim xasanay ka wada warinayeen midna waa hiqa midna waa daciif ayb waa meeshuu marka ibnu xajarka ka dhihi jiree nuqbaha wabiikhtisaasihi yatabayanu lmuhmalu ayb marka ismaaciilkan kee waaye ikhtisaas in la fiirsho sheekhiisa ardaygiisa waxyaabaha in la fiiriyo ayb wasaxiixu can jundubin mawquufan xadiidkan sida saxiixaana jundub ayaa lagu waqfiyey oo isaga min qowli jundub jundub waay naam jundub iyo jundab labadaba waa la dabdiya sax waay ayb qaala wاlcamalu calى hada اlxadiiثi cinda bacdi ahli اlcilmi sidan weeyaan min asxaabi الnabiy sal اه l slam wagayrihim wahuwa qowlu malik bni anas oo saaxirka in la dilo saxaabada dhowr baa dishay ilaa saddex afar meelahaas ayaa dad saxara ah bay dileen marka qaar saxaabadii ka midana sidaasay qabaan maaligna saasuu qabaa dilkiisu marka waa maxay marka saaxirkan marka la dilay maxaa loo dilaa ma dilkiisu dil oo murtadnimo loo dilaayo miyaa tacsiir miyaa loo dilayaa xaalkiisu see waay shaafici isaga marka hore dilka ma dooranin ilaa wuxuu doortay sixirkiisa hadduu gaalnimo ku sifeeyo tilmaan marka la yidhaha saad wax u sixirta hadduu gaalnimo sheego gaalnimaa loo dilaa ninkaas marka haddii wax gaalnima uunan sheeginna maya sixirkiibau qof ku dilay isaga markii la weydiiyena wuxuu yidhi aniga sixirkayga wax waa dilaa ninkaan anaana sixiri sixirkaygana wax waa dilaa waa la qisaasa haddii uu yidhaha sixirkayga inuu wax dilana waa dhacdaa mararka qaarna waxba ma dilo shibhu camdi waay dilkiisa siyaalkaasuu sheegayaa shaafici isaga ayb marka waxaa ka muuqanaysa isaga de agtiisa yacni saaxirku tafsiilu gelina wuxuu leeyahy war qofkani hadduu gaalnimo sheegana de waaba gaal hadduunan sheeginna ma aha ayb aayadda haddaad fiirisan laakiin watabacuu maa tatlu shayaaطiin wax badanoo waxaa kaaga soo baxayso kufri sixirku inuu kufri yahay ayb wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnat falaa takfur wlow anahum aamanuu waataqow lamahuubat min cindi illahi khayru low kanuu yaclamuun aayadda ka danbaysa walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi اlaakhirati min khalaaqina layidhi min khalaaqin waa nakiro w nafyina waa gashay tacumu macnaheedu marka waxay tahay wax nasiiba aakhiro kuma laha wax nasiiba aakhiro ninka aan lahayn waa kee marka waa gaal adiladaas marka la fiiriyo waa gaalnimo mana ka foga saaxir hadda sixirkiisa sifeey hadda dii la yidhaah sida lagu aamina lafteeda dhib kala wa war waxa uu sheegayaa rumaysan karaa ta kale marka ninkan saaxirkaa shayaadiin iyo wax daran ou la shaqaysaa shaydaankuna ilaa uu gaalaysiiyo muxuu ugu adeegaa muxuu ku falayaa isagana danta uu shaydaanku ka helayaa waa maay saxaabadan marka warkoodu waa xoog badan yahay iyo ficilka ay sameeyeen dadkan saxarada intay soo saxarada intay soo qabteen ay laayeen saxarada laa shaka haddii marka ugu yaraan xataa haddii la yidhaahdo waxaasi maaha fasaad dartiis in loo dilaba dhulka korkiisa fasaadka ee dhibka ay ku hayaan tacsiirtuna ilaa qatli waa gaari kartaa ibnu taymiya soo taxqiijiyey ayb juska sideed iyo labaatanaad waqaala shaaficiyu inamaa yuqtalu saaxiru waxaa la dilayaa idaa kaana yacmalu min sixrihi hadduu sixirkiisa ku samaynayo maa yabluqu lkufra gaalnimo wax gaarayo faidaa camila camalan duuna alkufri hadduu sixirkiisii ku gaaray camal ka sokeeya gaalnimada falam yara calayhi qatlan in la dila ma arkin shaafici qaala baabu maa jaءa fi lgaali maa yusnacu bihi masaa-isha saan oo kalena waa ka hadalnay day culamada qaarna waa gaal dhahayaan kuwo kale aynan gaal dhehaynin masaladiina ay ijtihaad iyo boos ku leedahay ee ninkii isaga hadda waxba aan gaalaysiinin waa murji in la yidhaahdaa cilmiga wax ka baxsan waayo cilmiga wax ka baxsan waayo oo u dhow ciyaal suuqnimo u dhow unbay noqonayna leanna maxaa yeele alimaamu tirmidi kutubta waa kana sunnada kitaabadeeda labadan qowl waa isgarab dhigaan haddii mid qowlkiisu uu yahay qowl marduul ah oo la nacay oo xun ama caqiidada ku xun caqiidadu ku xun yahu dhehi lahaa ayb marka xamaasada keliya lagu qofka uu la buubaayo lama rabo ayb adiga hadda cilmigaada meesha uu joogo da-daada hadda meelay taagan tahay laakiin waxaa laga yaabaa haddaad u kaadsato da-daadiina ay kororto cilmigaaguna kordho wax badan oo aad ku boodi jirtay waxaa kuu soo baxayo xoogaa inaysan cagta inaad u dhigto inay fiicnayd laakiin cag u dhigidda wuxuu ka imaadaaba cilmiga oo aada loo barto kullamaa adiga cilmiga aada raacdo jahligaaga kuu caddaanayo xoogaa ta'ani iyo mas'alada waxaa weeyaan boos ayaad bannaysaneen oo qofkii wuxuu leeyahay sidaanaa la yidhi si kalena waa dhici kartaa ninkaas waa cudur daartay ogow laakiin nin uun qab qabta ku haya nacam dadkan maa la dhamay karaa nacam haddaad kun jeer qab qab ku haysa nacam ama aada gaalnimadooda un maantan aan ku wardiso dadkaanna ma dhammaanayaan waxaagaanna meel ay aadayaan oo badan ma leh nacam ayb marka taaniga wax ka fiican ma leh nacam ayb qaala baabu maa jaa fi lgaalli maa yusnacu bihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba uu baab yahay jaa-a ku yimid fi lgaalli qofka wax booliyo qaaliga waxaa la yidhaha maalka haniimada ama hantida guud ee maslaxada caamka ayuu wax ka qaatay kaxday maa yusnacu bihi maxaa lagu samaynaa qofkaas qaala xadaثna mxamed bnu cmri qala xadaثna cabdالcaزiiz bni mحamed huwa الdaraawardiyu can salix bni mxamed bni zaa'da huwa almadaniyu abu waqid allaythi ضaciif ayb صaxaabiga kii ahaa maaha ogo can salim bn cabdillaahi bni cumar can cabdillahi bni cumar can cumara ana rasuula اllahi sal ll ly slama qaal man wajadtumuuhu qofkaad aragtaan halla inuu markaa haniimadii wax ka qaatay wax ka khiyaanay fii sabiili اllahi jihaadka dhexdiisa haniimadiisa inuu wax ka khiyaanay faaxriquu mataacahu alaabtiisa guba intaad alaabta ka qaadaan uu leeyahay ka guba alaabtiisa marka xadiidka waxaa laga qaadanaya alcuquubatu bilmaal qofka in maal lagu ciqaabi karo maal ciqaabidda marka waxaa ka mid a ganaaxa qofkan waxba u galay qalad waa la ganaaxi karaa lacagaa laga qaada kan maxaa yeelay hadda maalkiisii haddii la gubay iyo haddii laga qaadayba milkigiisii waa laga wareejiyey un waay culimada marka waxay u daliishadaan kan iyo xadiidkii zakada ku jiray bahzi bnu xakiim inaa aakhiduuha wa shadra maalihi iyo alcuquubatu bilamwaal ayay u daliishadaan maal in qofka loogaga ciqaabi karo ayb qaala saalixun fadaqaltu calaa maslamata ayaan u galay wamacahu saalim bnu cabdillaahi fawajada rajula nin ayuu arkay qad halla faxadatha saalimun bihada alxadiidi buu sheegay faamara bihi wuu amray fauxriqa mataacuhu alaabtiisii waa la gubay fawujida fii mataacihi musxafun alaabtiisii waxaa laga dhexhelay kitaab qur-aan musxaf faqaala saalimun wuxuu yidhi bic haadaa gad watasadaq bihamanihi isaga kan yaan la gubine ha la iibiyo lacagtiisa hala sadaqeeyo inta kale maalkiisana hala gubo ayb xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro saalixu bnu moxamed ibni zaa'ida ninkaas waa daciif qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi qala wاlcamalu عlى hada cinda bacdi ahli اlcilmi huwa qowl awsaaciyi axmeda waisxaaq wasaأltu mxameda can hada اlxadiid faqala inamaa rawaa hada saalix bn mxamed bni zaa'ida wahuwa abu waqid allayhiyu wahuwa munkar اlxadiid qala mxamedu waqad ruwiya fi gayri xadiidi can الnabiy sal ا ly slama hal xadiid waxaan ahayn baa nebiga waxaa laga wariyey fi lgaali midka haniimada wax ka khiyaano walam ya'mur fiihi bixarqi mataacihi nebiguna ma amrin alaabtiisa in la gubo wa qaala hada xadiidun gariib xadiidkanna waa gariib buu yidhi bukhaari qaala baabu ma jaءa fi man yaquulu lilaakhari ya muqanath baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi man yaquulu lilaakhari qofka dhahayo qofka kale yaa muqanath muqanadka marka waa ninka naag iska yeelka a ayb qaala xadaثna mxamed bnu raafic qال xdثna بن أbي فudayk عن إbrahيma بن إsmاعيiل بن أbي xabيbةa huwa ضaعيif عan dawuud بن الxusayn wahuwa ثiqة إlا fي xadiiثihi عan عikrima عan عikrimata waana kan hadda cikrimuu ka warina عan iبni cabaasi عan النabiي slى الlaهu عalيh وaliه وsلم qaal إida qaala الraجulu lلraجuli ninku hadduu ninka ku yidhaahdo yaa yahuudiy fadribuuhu عishriina labaatan ku dhufta wإda qaala hadduu yidhaha ay muqanahu fadribuuhu cishriina waman waqaca calaa dati maxramin maxramkiisa qof a qofkii ku dhacana faqtuluuhu dila qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min hada اlwجhi wإbrahim bnu ismaaciil yuضacafu fi اlxadiid qala wqad ruwiya can الnabiy sal ه ly slam min gayri wجhin rawahu اlbaraaء bnu caazib waquraة bnu iyaas almusaniy ana rajula taزawaja اmraأaةa abihi faamara الnabiyu sal ه ly slam bqatlihi xadiidkii waxaanba soo marnay soo maaha abu burdata bnu niyaar ee qaalu qaalu lbaraa ibni caazib qala wاlcamalu clى hada cinda asxaabina qaluu man ataa data maxramin wahuwa yaclamu facalayhi اlqatl waqala axmedu man taزawaja umahu qutil ninkii hooyadii guursada waa la dilaya waqaala isxaaq man waqaca calى dati maxramin qutil maxram oo dhan qofkii ku dhaco baabun fi tacziiri tacziirtii buu u baab yahay markuu xuduuddii kasoo sheekeeyey ayuu wuxuu galay haddana cuquubo aan sharcigu xadaynin laakiin imaamka ku ijtihaadayo qala xadaanaa qutaybatu qala xadaana leytu can yaziid bni abi xabiib can bukayr bni cabdillaahi bni lashaj can sulaymaana bni yasaarin can cabdiraxmaan bni jaabir bni cabdillaahi can abi burdata bni niyaar qala qala rasuulu llahi sal l slam laa yujladu fowqa cashri jaladaatin toban jeedal ka badan lama laguma dhufto ilaa fii xaddin min xuduud illah ilaa ciqaab cuquubt cuquubada alla ah maahane bacd ila'im marka xadiidkan waxay ka qaateen tacsiirta inaan toban la dhaafsii karin ilaa fii xaddinna waxay ka dhigeen xuduudda muqadarka ayay ka dhigeen ilaa fii xaddinna waxay ka dhigeen xuduudda muqadarka shaaficina isaga wuxuu yidhi xuduudda inta ugu yara la gaarsiiye in la gaarsiiye ma aha marka xuduudda meeqaa ugu yar afartan soddon iyo sagaal ayaa ugu badan marka qof inta lagu tacsiiri karo laakiin ibnu taymiya masaladan baxhi dheer uu ka sameeyey kitaabka alxisba la yidhaahdo ju juska siddeed iyo labaatanaad ka mid ah isaga wuxuu leeyahay markaa maya tacsiirtu xataa qatli waa gaari karta oo wuxuu keenayaa jaasuuska dilkiisa oo kale imaam maalik waa fadwooday ayuu leeyahay wuxuuna u fadyo wuxuuna ku xiray haddii imaamku maslaxa u arko waa dilaa dilkaas muxuu noqona xadmiya maya waa tacsiir ayb abu bakar iyo cumar iyo asxaabtuu keenayaa iyagoo boqol karbaashi dad ku dhuftay xadna aynan ahayn qisadii sabiiquuba keenaa sabiiq ibni cisl ninkii mutashaabihaadka raacraaci jiray wada maa wadaariyaati darwan maa falxaamilaati wiqran faljaariyaati yusran maxay tahay cumar waa kii garaacid aan la tirinin garaacay ayb maca daalika haddana wuxuu leeyahay toban waa ka badnayd xadiidkan marka see u fasira asaga ilaa fii xaddin xadka waxaa laga wadaa cuquuba muqadara waa ka caamsan yahay u leeyahy cuquuba muqadara waa ka caamsan yahay ibnulqayim laftiisa iclaamu lmuwaqiciinka baxhi buu ku leeyahay baxigaas marka juska siddeed iyo labaatanaaduu ku yaalaa kitaa xisbada meesha uu xisbada uga hadlo fiiriya hadhow marka baxigaas qof ha keeno waayahay qaala waqad rawaa hada alxadiida ibnu lahicata ayaa wariyey can bukayr faahطa'a fiihi wqala can cabdiraxmaan bni jaabir bni cabdillaahi can abiihi can الnabiy sal ly slam wahuwa khaطأn wصaxiixu xadiidu leyt bni sacd inama huwa cabdiraxmaan bni jaabir bni cabdillaahi can abi burdata bni niyaar can الnabiy sal ly slam wahada xadiidu qariibu laa nacrifhu ila min xadiidi bukayr bni lashaj waqad اkhtalafa ahlu اlcilmi fi الtacziiri waaxsanu shayin ruwiya fi الtacziiri hada اlxadiid xadiidka ugu wanaagsan oo laga wariyey tacsiirtana kan waayo le inaan toban la dhaafsiinin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed